marka horta waxaan dhammaan ka soo dirayaa eeladii iyo ardadii jaamacadda iyo ma maaragtay dadkii dhammaan anoo ka wakiila maamulka jaamacadda falkaasi wuxuu dhahay maanta shan saac oo waxa dhiman gudaheeda a kow iyo tobankii oo wax dhimano u dhacay marka waxaan ka dhacay jaamacadda gudaheeda waxay ahayd xilligii break ardadu ay kasoo noqotay oo saxmad badan ay ka jirtay edidda iyo agagaarkeeda gabadha markaas iyada class ka fadhiisato class ku jiro macalinkii usoo galay ayaa waxaa usoo galay nimo rumaysan kadibna meeshii ay ku dileen mafaham marka rag bastoolada ku hubaysan bay ahaayeen ha ragtida la sheegay bastoolada siteen ha marka sidee u suuro gasha marka jaamacaddan dhismaheeda inay gudaha usoo galaan oo qof ay ku dhex dilaan ammaanka jaamacadda soo ma laha ilaalo ilaalo way leedahay ilaalaan hubayslayna leedahay xilligaas waxay xilli albaabku ay ka jirtay arday badan ay maraysay oo qaarna isgelayeen qaarna ay ka baxayeen wax lagu jira break timeka laakiin ayago galaaskay ku hareen marka xilligaas xilli mashquul badan erid ay ka jirto waaye sidaasayna ugu suura gashay ma garatid ardadu maadaama ay daro yaryar yihiin mana la baaro waxa noo dhigtaa gacanta dhigtaan waa dhalinyaro waxa soo gelayna waa iyagii aynigooda iyo kale marka arday isu soo adkaysiiyaan dabcan marka waa ku dhex dhuunteen halkaa bay gudaha u galeen halka ha halka gudaha u galeen marka wax faahfaahina oo qaabkay u toogteen iyo haddii la dhex maray intaan la toogan iyo wax xogood ka haysaan maya dabcan anugu lama joogin mana maqal wax faahfaahino dhex maray iyo wadahadal iyo waayo iyo midna aysan sheegay way abaareen wayna joogteen macalinka hortaaga marka bal waxaad nooga warantaa gabadha la la dilay magaceeda iyo waxa ay baranaysay gabadha waxaa la dhihi jiray amane xasan xasan waxay dhihi jirtay kuli shareeca waxay ahayd sanadkii ugu dambeeyey maraysay waxbarashadeeda jaamacadda muddadaas ay dhigan jirta ma garata ardada waxayna kamid ardada jaamacadda kamid ardada iskuulka dhiganaysay oo caadiga ah oo timaada oo iskuulka fasalada fadhiisata ayay kamid ahayd ha ardada caadiga ah ee jaamacadda xaadirta ee timaada ee galaaska xaadirta imtixaanka timaada oo joogtada waan kuu sheegay afar sano jaamacadda dhiganaysa ma garata sanadka ugu dambeysay ahayd si caadigayna ahayd wax oo maaragta aan anagu ku narkinay waxaan ku ognahay ma tegin ardada caadiga jaamacadda dhigatay kamid dhacdadan waa mid ugu horreysay ee nooceeda ah arday jaamacad inta loogu galo fasal dhexdeeda lagu dilo dareenkiina maamul ahaan waa sidee
wallahi arrintaas waa arrin xanuun badan maxaa dilku caadi u yahay oo dadka waa lagu dilaa laakiin waa arrin aada u adag in galaaskii inta loogu galo ardayda lagu dilo arday aada u adag waaye dareenkana wax badan bay ulimaysaa arday ahaan iyo maamul ahaan